dhibaatada ka dhacaysa howlwadaagta ee mas-uuliyiinteedii iyo ugaasideedii iyo wabaradeedii ay barnaamij siyaasadeed joor u tuuran yihiin dadkoodiina ay meeshaas mataqaana macluusha ku laynaysa iyo cabadda ay ku laynaysa waan geli wayne madaadaama aan nahay odayaashii dhaqanka wax kastaan isku daynay si kastaan cid u adeegsanay waa loo geli waay dad badanoo masiibo ku haystaa meeshan waxaan rabaa dadka hadday hadhow yey ugaas u noqonayiin yey wabar u noqonayiin yey mas-uuliyadaan ka nahay ay leeyihiin war maanta inta kale lama istaagi karo biyuhu laba mitir ayay joogaan meel walba ceelashii biyuhu waa go'een hadowna nalalkii oo dhan waa go'een telekomunikayshinkii boqolkiiba siddeetan waa go'ay waxaan codsanaynaa eh, hay-adaha dowladda oo ugu weyn yahay madaxweynaha iyo prime ministerka inay arrimahaa si deg dega waana la xiriirnay oo taxi mesajyaha ku dirnay inay arrimahan elekotaraal la soo diro guddi heer qaranna la soo diro olraydi waa u diray